halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaggaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka f m yada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa cawaysnimo talaada ah bisha ogosna waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda fiidnimona waxaaad ku maqli doontaan guud ahaanba barnaamijkii waa go'aankaaga oo caawa aynu kaga hadlayno dhallinyarada iyo fasallada waxbarashada iyo sida looga faa'iidaysan karo waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo ismaaciil xuseen farjar
markaan u imaada xarunta boosaaso waxaa la furay ii waxaana hadda ka baxay afar qaybood baa ka baxay oo qaybtaana waxayna jaamacaddu ka kooban tahay kuliyado shan ah iyo saddex iyo toban qismi oo kuliyadahaas raacsan cabdulaahi sheekh xuseen ayuu kaasi ahaa madaxa jaamacadda muqdisho laanteeda magaalada boosaaso wuxuuna qayb ka yahay barnaamijka waa go'aankaaga qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mida dubahabeen lagu sameeyey qaar ka mida dugsiyada waxbarasho ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii maxaa maskaxdaada ka gooxaya marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo kooban
roobab mehigaana oo talaadada maanta a ka da'ayay magaalada dekadda ee dalka shiinaha ayaa waxa ay adkaysay dadaaladii dib u soo celinta ee sare loogu qaadayey in dadka la helo dhibaatadu ay gaartay ee waxaa sababay iyo iyadoo taasi ay sare u qaaday cabsida laga qabo in sunta kiimikada ah ay dadkaasi saamaysay kadib qaraxii halkaasi ka dhacay toddobaadkii tegey oo ay ku dhinteen afar iyo toban qof waxaa ilaa iyo haatan jiro in konton iyo toddoba qof aan warkooda la henin badankoodna ay ahaayeen debdemiyaal baqaarka qarax uu ka dhacay ayaa waxaa ku jiray dhowr kun oo tan oo kiimika oo ay ku jiraan toddoba boqoloo tan oo sodiyam ah siddeed boqoloo tan oo ammonium ah nitrate iyo shan boqoloo tan oo ah botassium nitrate warbaahinta dowladda ayaa talaadada waxa ay sheegtay maanta in shirkadda maamulaysa goobtaasi kiimikada ay iyadu haysatay ruqsadda inay uga shaqaysato kiimikadaasi halista ah balse ay dhowaantan uun heshay bishii juun ee sanadkan waraaqaha ogolaanshiyo hay-adda xisbiga shuuciga ee shiinaha ayaa waxa ay qaabilsan tahay qaabilsanna ka hortaga musuq maasuqa ayaa waxa ay baaraysaa suurtagalnimada in xadgudub dhinaca sharciga ah uu dhacay ra-iisul wasaaraha dalka tailan ayaa sheegay salaasadii maanta in ay mas-uuliyiinta dalkiisu bilaabeen baadigoobka dad la tuhmayo oo laga dhex arkay kamarooyinka ammaanka ee wax duuba kuwaas oo loo haysto in ay ku lug lahaayeen weerarkii bambaano ee ka dhacay dalkaasi maalin ka hor kaas oo ay ku dhinteen ilaa labiyo labaatan ruux ayna ku dhaawacmeen boqol iyo labaatan qof oo kale waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inay jiraan dad siyaabooyin kala gedisan u doonaya in ay waddankiisa u burburiyaan mid ka mida dadka la tuhmayo ee mas-uuliyiintu baadi goobayaan ayay kamaradaha ay kamaradu qabataan idhaahdee agagaarka halka uu qaraxu ka dhacay ee erawan fideow la baahiyey ayaa muujinaya qof bac uu sitay uga tegaya halkii uu qaraxu ka dhacay wax yar ka hor inta aanu qaraxu dhicin shalay isniintii mas-uuliyiinta dalka indoneeshiya ayaa waxa ay xaqiijiyeen maanta oo talaado ah inaanay cidina ka badbaadin diyaaraddii maalnimadii axaddii ku burburtay buuraha ku yaalla dhinaca bari ee dalkaasi kooxaha baadigoobka ka samaynaya ayaa markii ugu horreysay waxa ay gaareen gobolka babwa oo ah halka shilka uu ka dhacay waxayna xaqiijiyeen in gebi ahaanbu ay diyuuraddu burburtay mas-uuliyiinta waxaa kale oo ay sheegeen in kooxaha gurmadka deg dega ah ay heleen konton iyo afar konton iyo saddex qof oo ka mid a konton iyo afartii qof ee saarnaa diyaaraddaasi kuwaasoo iyagoo meeda ay heleen marka laga yimaado shaqaalaha iyo rakaabka saarnaa diyaaraddaasi waxaa iyana ku burburay lacag gaaraysa afar boqol iyo toddobaatan kun oo dollar oo xukuumaddu ay ugu tala gashay inay u qaybiso dadka danyarta ah
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal halkaaad nagala socotaanna waa barnaamijkii waa go'aankaaga haatanna magaalada muqdisho qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee muqdisho ayaa dibuhabeyn lagu sameeyey haddaba faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad qaar ka mid ah dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee magaalada muqdisho oo dibuhabeen lagu sameeyey ayaa dib loo furay waxayna ardadu inta badan ay u dareereen dugsiyadaasi si ay u qaataan waxbarashadii u socotay mu'asasada maka almukarama oo hoos yimaadaan dugsiyo badan oo ku yaala magaalada muqdisho iyo goobo ka baxsanba ayaan booqday waxaana kula kulmay maamulaha guud ee dugsigaasi cabduqaadir maxamed xasan waxaana wax ka weydiiyey bal sanadkani dugsiyadooda waxyaabihii ay ugu tala galeen iyo dibahabeenta ay ku sameeyeen bismillahi raxmaan raxiim muasasada makaal mukarama waxaa hoos timaado ilaa iyo toddoba dugsi oo ku kala yaala magaalada muqdisho iyo gobolada shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan muasasada waxaa la aasaasay sanadkii labadii kun howlaha ugu waaweyn ay qabato waxaa ugu horeeya dhanka waxbarashada oo muddo saddex iyo toban sano ah oo ay jirtay howlaha waxbarashada ka shaqaynaysay dugsiyadaas ay maamulaysa waxaa wax ka bartay ilaa shan kun oo arday oo ku kala baahsan gobollada aan soo xusnay
muqdishoo kale hadda maadaama hadda dugsiyadii dib loo furo oo kale bal ka warran dib u furiddii maxaa ugu tala gasheen waxaan ugu talagalnay mu'asasadu waxay leedahay xafiis waxbarasho oo qaabilsan qorshaha waxbarashada dejintiisa iyo fulintiisa intaba waxaa jira qorshihii howlsanadeedka sanadkan in lasoo bandhigay oo lagu muujiyey waxyaabo fara badan oo dadaallo oo la rabo insha allahu tacaala in la hiigsado sana dugsiyeedkan lana xaqiijiyo ujeedooyinka noo degsan waxaa ka mid ah adeegii waxbarashada runtii oo tayayntiisii iyo iyadoo lagu soo kordhiyey qalabyo maaragtay u fududaynaya ardayda waxbarashadooda si ay sida si ay u helaan maaragtay baraatika badan oo itus iyo itaabsi ah oo sanadkan kusoo kordhiseen oo sana dugsiyeedka insha allahu tacaala waxyaabaha aan maaragtay qorshaha noogu jiro oon fulinayna ayay ka mid tahay waxyaabihii maaragtay adeega waxbarasho aasaasiga u ahaa oo ardayga maaragtay uu si fiican wax ugu fahmi lahaa oo dhinaca baraatikada ah hadduu allaydna
dugsiyada hadda ka war muqdisho kale in mise dugsi ayaa ka furan oo dib u furmay mu'asasadiina annagu waxaan dib u furnay sanadkan ilaa shan dugsi oo ku taalla magaalada muqdisho oo hoos tagta muasasada maka almukarama dugsiyadaas oo degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mida ku kala yaallo ardaydana runtii sana dugsiyeedkan iyagoo niyad fiican ayay yimaadeen oo maaragtay u hamuun qaba waxbarashada aadna u xiisaynaya waxay noogu bilaabatay si fiican oo farxad leh ardayda moralkooda iyo niyadoodana aad ayay u wanaagsan tahay macallimiintana sidoo kale marka si fiican ayaan u tallaab qaadnay insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in sana dugsiyeedkan waxyaabihii noo deganaa inaan xaqiijino insha allahu tacala annagoo ka faa'iidaysanayno haddii ay jireen sanadkii hore waxyaabo dhaliilo ah ama caqabado nagu ahaa marka markaan ku soo duubnay shirweynihii noo dhammaaday sanadkii dhowaa xafiiska waxbarashada muasasada makaal mukarama maamulkii iyo macallimiintii iyo maaragtay guddiyadii kala duwanaa ee ku howlanaa arrimaha waxbarashada ayaan rabnaa insha allahu tacaala sanadkan in aan xaqiijin waxyaabihii aan degsanay
oo ugu talagasheen inaad maaragtay dib ugu habaysaan dugsiyada kale oo aan ugu talagalnay maaragtay adigoo hadda arkaayo dugsigan dhismaha ka socda sana dugsiyeedkan aad ishaada ku aragtay maaragtay in dhismo cusub lagu biiriyey insha allahu tacaala taana waxaa u sabab ah baahidii fasallada iyo qolalkii wax lagu baranaya runtii ardayda oo dugsiga maaragtay kusoo badatay iyagoo maaragtay kusoo raacay tayo waxbarasho iyo qorshe waxbarasho oo degsanaa oo intaasoo dufcadood ay ka baxeen ardaydan runtii annagoon is-ammaanayn ay tusaale u noqdeen marka ay tagaan jaamacadaha gudaha iyo dibadda hadday noqoto dhinaca waxbarashada hadday noqoto dhinaca waxqabadka ardaynimo hadday noqoto dhinacda macaamilka iyo akhlaaqda iyo maaragtay wadadhaqanka ardayda kala dhexeeyo inta ay ood wadaag yihiin oo meesha ay wax ka bartaan had walba marka sidaas ayaa dugsiyadeenna loogu soo maaragtay raacay sidaa darteed ayaan qorshaynay maadaama dhismihii hore uu yaraaday in lagu biiriyo dhismahan hadda aad arkaysa insha allahu tacala ardayduna si ay fusxo u helaan oo maaragtay fasaladii waasic uu ugu noqda insha allahu tacaala oo dib loo sii ballaariyo aad iyo aad in dib loo sii ballaariyo oo maaragtay ardaydii ciriiriga ku jirta si ay maaragtay ugu kala loogu kala maaragtay baahiyo yaan rajaynaya insha allahu tacaala dhismahana inuu maaragtay aad wax loogu soo kordhiyo
maamulihii guud ee dugsiyadan ayaa tahay maxaa is leedahay xagga waxbarashadoo kale ardadu way ka dhiman yihiin runtii waxbarashada haddii aan maaragtay dib ugu noqdo waxaa jiray adeeg waxbarasho oo runtii inta burburka uu jiray lahayay oo ay maaragtay dad isxilqaama ay bilaabeen runtii aan la dhihi karno waa buddhigayaasha waxbarashada hadda shaqayso iyadoo aysan jirin dugsiyadii dowladda ayay dad maaragtay dalka ku sugan oo aqoon-yahano soomaalida isxilqaameen sidaa darteed ayay waxbarashadii ku bilaabeen runtii way socotaa way jiraan waxyaaba fara badan oo gaabis ah insha allahu tacaala iyadana in la saxaan rajaynaynaa oo ay ugu wacan tahay maqnaanshaha adeegii wasaaraddii waxbarasho iyo xafiiskii manaahiijta oo runtii kormeer iyo maaragtay ku lahaa gacan weyn waxbarashada soomaaliya sidoo kale intaan ku sugnaa iskuulka jaabir ibn xayaan waxaan la kulnay qaar ka mid ah ardada magacaada saabri ciis maxamuud saabiriin waxaa ka mid ah ardadan soma dugsiga bal ka warran dugsiga dibaa loo furay soo noqoshadan bal ka warran maxaa is leedahay sanadkan waxbarashada fasalkeedsata fasalka waxaa maraa sanadii ugu dambeysay dugsiga hadda wuu kala socdaa aad buu u fiican yahay fasalka ugu dambeeya maraysa haa ay ka warran waxbarashadaadii barashadeeda aad bay u fiican tahay magacaada maxamed nuur gubadle haye maxamed ardada dugsigaana ka mid taha malayna haa haye bal nooga warran dib ayaa loo soo laabtay iskuulkii waa la furay bal ka warran iskoolka aad ayuu u fiican yahay sanadkan si wanaagsan ayuuna noogu bilowday isbedelo badan oo xagga waxbarashada ah iyo xagga dhismaha iyo meel kasta oo iskoolka lagu way jiraan macalimiin badan oo maaragtay oo cusub oo tayalena waa la keenay kuwii horena taya ayay lahay marka si wanaagsan uu noogu bilowday iyo maamul marka waxaa leedahay iskuulkii intii aan ka maqnayn dibaa loo sii habeeyey waa lasii ballaariyey macalimiin cusubna waa lagu soo kordhiyaa leedahay ha aad si aada u weyn macnaha sanad kasta iskoolka waa nidaam cusbaa mar kasta loo sameeyaa marka sanadka nidaamka loo sameeya aad ayuu wanaagsan yahay maxaa is leedahay sanadkan sanadkan rajo weyn ayaan leeyahay sababtoo ah macalimiin tayalo oo fiican oo dhan kasta ah xagga maadooyinka tobanka maado aan iskool ku qaadano oo aada wanaagsanna waa la keenay marka macalin oo maamulo aada wanaagsan oo maratay khibrad asna marata lena waana loo keenay marka rajo weyn aan ka gaara ayaan sanadka maratay ano aan rajaynaya man hay fasalkeeta fasalka oo dugsiga sare ee fomtriga ugu dambeeya iskoolka hay ay maraysa hay marka waxbarashadaada maxaa rajaynaysaa mustaqbalka
mustaqbalka ani waxaan rajaynayaa xilliga hadduu iskoolka u dhamaado insha allahu tacaala in aan barto waxyaabaha maarata jaamacadda horta inaan galaan rabaa jaamacaddana waxaan rabaa inaan ka barto maadooyinka ama kuliyadaha oo sida maaragtay calculationska sababto ah waxaa aniga maarata ku fiicna maarata maadooyinka calculation ku baxa sida physicska iyo chemistryga iyo xisaabta marka waxaan jeclahay kuliyad oo adiga hadda maaragtay under process ay ku jirtaa doorashadii laakiin kuliyad maaragtay calculation macnaa ku jirta inaan doorto laakiin mustaqbalka markaad gaartid mustaqbalka hay waa mahadsantaha aad aa umahadsantaha axmed xasan colaad v o a muqdisho
magaalada boosaasana waxaa ku yaala laanta ama faraca jaamacadda muqdisho oo ay dhallinyaradu wax ka bartaan haddaba wariyahayaga faadimo yaasiin jaamac oo booqata halkaasi ayaa warkan nooga soo samaysay
magaciy waxaa lay abdullahi sheekh xasan carab waxaan ahay maamulka jaamacadda muqdisho ee magaalada boosaaso ku taalla ayaan mas-uul ka ahay jaamacadda guud ahaan waxaa la aasaasay kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadiiba markii jaamacaddii u horreysay ee la aasaaso burburkii kadib dowladdii soomaliyeed burburtay jaamacaddii ummadda soomaaliyeed kadib jaamacaddii u horreysay ee la aasaasay oo ehliya oo barayvada weeye jaamacadda waxaa laga furay asalkeedii magaalada caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaana la furay xilligaas ood garanaysa xilli aad u adag oo wadanka dagaal iyo warlords ay ka jireen markaan u imaada xarunta boosaaso waxaa la furay laba kun iyo sideedii waxaana hadda ka baxay afar afar qaybood baa ka baxay oo qaybtaana waxayna jaamacaddu ka kooban tahay kuliyado shan ah iyo saddex iyo toban qismi oo kuliyadahaas raacsan maxaa ka mid a kuliyadahaas waxaa ka mid a kuliyadahaas kuliyadda shareecada iyo qaanuunka waxaa ka mid a kuliyadda waxbarashada oo saddex qaybooda waxaa ka mid a kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka oo toddoba qaybooda waxaa ka mid a kuliyadda culuumta kombyuutarka oo laba qaybooda waxaa ka mid a kuliyadda kalkaaliyaasha iyo culuumta caafimaadka oo laba qaybood imise arday ayaa muddada ay furay ka qalin jabiyey afartaa qaybood ay ka qalinjebisay waa- taqriiban waa shan boqol arday ku dhow Een, ma jiraan hadda faculty aad soo kordhinaysaan oo sanadkan gudihiisa aad bilaabaysaan markii aad furtaan jaamacadda Ee, waxaan filayaa sidaan ee, markii u horreysay carab ku dhuftay wakhti hore jaamacadan la asaasay waxay ku sii socotaa labaatan sano Ee, kuliyadaha ee, badanaa la furayo xilligaas waxay ahaayeen kuliyadaha artiska jaamacaddu way ku dhiiran weyday markii hore inay furto kuliyadaha ee, scientifica Ee, hase ahaatee wakhti dhoweyd oo laba sano ka hor ayaa waxaa la furay kuliyadda caafimaadka iyo kuliyadda injineerinka waxaana laga furay xarunta weyn ee magaalada muqdisho Ee, qaybtan sidaan sheegay waxaa ku jira ee, nursiska iyo public health baa ku jira wax scientifiga ee, iyo qaybaha kale ee educationka raacsan oo sayniska baa ku jira hase ahaatee waxaan dareemaynaa culayska uu leeyahay ee, kuliyadaha scientific waxaa dowlad baa wadi karta saa darteed baan loogu dhiiranin laakiin qorshaha way ku jirtaa in la furo mustaqbalka insha allah qaybahaas la furo Ee, haddase sanadkan waxaa kaliya aan kusoo kordhinay kuliyadda waxbarashadu waxay ahayd ee, laba qaybood qayb baan kusoo kordhinay labada qaybood oo ahayd waxay ahayd waxaan la yidhaha social studies iyo maths iyo physics waxaan kusoo kordhinay biology iyo chemistry baan sanad kusoo kordhinay halkaa q- qismi baan kusoo kordhinay qaybtan ee, boosaaso puntland marka meeqa xarumood ayay ku leedahay jaamacadda muqdisho Ee, puntland marka la fiiriyo waxay ku leedahay kambaska boosaasay ku leedahay inkastoo wadanku isku furan yahay oo ardada eh, ardada puntland oo dhan ay noo yimaadaan oo ay ka yimaadaan gobolada puntland oo dhan laakiin xarunta jaamacad muqdisho ay ku leedahay eh, puntland waa xa- waa kambaska boosaaso oo dhammaan ardada puntland ay ka wada faa'iidaystaan eh, eh, degme iyo gobol ahaanba jaamacaddu xiriir mana leedahay jaamacado kale oo wadamo qalaad ku yaal Ha, jaamacaddu waxay leeda- waxay la leedahay jaamacado fara badan oo adduunka bay xiriir la leedahay ururo badan oo jaamacaduhu ay isugu yimaadaan oo toddoba urura bay ay xubin ka tahay Ee, jaamacadaha jaamacado badanna waxay la wadaa barnaamijkan bosti graduate-ka la yidhaahdo ee masterka iyo b h d-ga oo ay ka mid yihiin jaamacado ku yaalla maleeshiya iyo jaamacado ku yaalla suudaan iyo jaamacado kale oo adduunka ku kala fariirsan Een, muddadii aad ku dhex jirteen waxbarashada ama xaruntan cusub ee laga asaasay een, magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso maxay ahaayeen caqabadihii inay ka horyimi Ee, kolley waxaan filayaa shaqo kastoo la qabto ee, waxaa waxaa cad inay caqabada ka hor imanayaan oo marka caqabaduhu way badan yihiin oo waxa lama koobi karo laakiin laba iyo hal baan ka odhan karaa caqabadaha ugu ugu dhibka badan waxay tahay jaamacadaha ee, private ahaan looma wadi karo haddaan dowladu aysan saboorti garanaynin oo dowladdu aysan ee, hagaynin inkastoo hadda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland ay ay ku howlan tahay inay inay tacliinta sare tayeyso iyo guud ahaan waxbarashada guudba haddana waxay u baahan tahay jaama- jaamacadaha brivatekii in in la saboorgareeyo oo bul- waxa ugu muhiimsan ay ku socdaana waa ardayda eh, dhigata iyo waalidkooda iyo bulshada oo ka qayb qaadata laakiin haddana intaasi kuma filla oo waxay u baahan tahay eh, in intaa ka badan eh, la geliyo oo marka waxbarasho laga hadlayo tayaysani waxay u baahan tahay research in la galo waxay u baahan tahay training bulshada inay wacyigeeda kor u qaado inay tababarto marka waxaan isleeyahay caqabadda ugu weyn waxaa waxaa kow ka ah in jaamacaddii sustainability-geedii eh, waxaa la yidhaha socodsiinteedii ay aad u adag tahay dhinac dhinacyo badan ay ka adag tahay oo macallinkii tayada lahaa laga yaabo inaysan jaamacaddu haysan karin waxaa jira een, ardaydu qaybo ay danayso ama sanadba waxbay u guuraan sanadahan maxay u badan yihiin ardaydu horta ardaydu eh, markay secondary-ga dhiganayaan ay ka baxaan ayaa ardayga waxaa kusoo waxaas uu ku barya waabaa ku barya oo markii uu marka fomanka aha iyo fomtuunka looma barbaar fomtuuga aha iyo fomtriga looma barbaarinin filliga uu ku fiican yahay oo supervision inta lagu sameeyey lala socday marka ardaygii waabaa ku barya wuxuu kala garan waayaa si wuxuu dooran lahaa markaasa ama wuxuu raacaa eh, saaxiibkiisa waxu sheega ama waalidkiiba bareshar saara ee kuma salaysna kuliyadaha uu uu gelayo go-aanu isagu leeyahay iyo jacayl uu jecel yahay maadadan kuma salaysna waxaad arkaysaa arday intay kuliyad galaan haddana markay muddo joogaan ka bedelnayo oo la kuliyaddan tii aan rabay maaha waalidka igu cadaadis igu saaray saaxiibkeybaa ayaa ii ii faaniyey waxaa markaan isleeyahay ardaydu eh, marba dhinac bay u guuraan oo mar waxaad arkaysaa iyagoo engineer iyo medicine baan rabnaa leh waxaad arkaysaa mar marka qarqigole human development baan rabnaa waxaan rabnaa human ku- eh, community development baan rabnaa mar wuxuu leeyahay dhaqaalaan rabaayo inaan- inaan inaan dhaqaalo soo saaraan raba marka ardaydu waxay ku jahawareersan yihiin eh, qaabkii waxu dooran waxa- qaabkii waxu dooran lahaayeen cid hagaan cid hagtana ma haystaan ardayga marka uu rabo inuu jaamacadda uu doorto inuu een, wax ka barto shuruudaha ku xirtaan markuu ardaygu una yimaado maxaa ka mid ah Eh, waa su-aasha su-aal aada muhiim ah weeye ardaygu marka uu eh, secondariga dhammeeyo uu jaamacadda doonayo eh, waxaan samaynaa ardaygu shuruudaha laga rabo ko waxaa ka ah inuu ardaygani secondarigii dhammeeyey secondariga inuu dhammeeyey maxaa lagu garanayaa puntland waxaa ka jira imtixaan centralization oo wasaaradda waxbarashadu ay samayso ardayga aan ku jirin eh, buug bay wasaaraddu daabacdaa liiska buuggaas aan ku jirin eh, dukumentigana kama aqbalo mana qaadano marka waxaan hubinaa ardaygan inuu ka baxay secondary la hubo oo imtixaankaa centralization ku jiro hadduu gobol kale ka yimidna waxaan hubinaa inuu secondary ka baxay ardaygaas meeshu ka yimid baa lala hadlaa waa la jeegareeyaa saasaan marka ku qaadanaa maxaa yeelay tayada waxaa ka hukaa ardaygan inaad hubiso inuu maadooyinkii secondariga inuu secondariga ardaygani soo dhigtay uu ka soo baxay maxaa yeelay haddaad qaada- haddaan qaadano arday aan secondary aan secondary soo dhiganin macnaheedu waxay tahay markii u horreysayba adiga ah, jaamacadda fashalka keentay oo arday aan quality lahayn bay qaadatay marka taas aad baan waardiye uga haynaa in ardaygani uu soo dhammaystay secondariga waa gartay laakiin dad waxaa jira een, waxbarashada miyi kusoo weynaaday ama aysan duruufta u saamaxeen inay secondary dhigtaa ee macaahiid isku soo dhisay kuwaas sida u qiimaysaa koley eh, macaahiddu way fara badan yihiin waddanka ka furan oo eh, tiro ma leh hase ahaatee macaahid eh, gobolka ka furan ardayda waan qaadanay macaahidda weliba diiniga ah oo la yaqaano oo shahaadooyinkooda la qiimeeyey oo waxay qaateen la qiimeeyey oo maalan kuliya shareeca walqaanuun gelaysa macaahid saddex iyo afara oo puntland wasaaraddu ay ictiraafsan tahay oo la ogyahay oo la yaqaano waan qaadana
kaasi waxa uu warbixintaas magaalada boosaaso ayay nooga timi waxaana ay wareysanaysay laanta faraca jaamacadda muqdisho ee ku taalla magaalada boosaaso dhinaca kalena haatanna dhegeystayaal waxaad nagala socoteen barnaamijkii waa go-aankaaga waxaynu bartanka ka jiraa qaybihii kala duwanaa ee barnaamijkaasi ka koobnaa haatan waxaad kusoo dhawaataan dhinacii heesaha
qabanjadi haweenkiyo kumantaan isbaranay inkastoo qacdii hore sidii layla iyo qays qisaadeenu inan yahay isku qoofan lahidood ilaa qaadica shaqa balse waxaan quraysh yahay arda jeexa keene qalloocshi sheekadu qisa yaabla weye mooxba way mooxba mooxba qarsoodna ilaa qaadica shaqa balse waxaan quraysh yahay arda jeexa keene alqalooshay sheekadu qisa yaabla weye mooxba way mooxba mooxba qarsoona qowlkan shalay idhi qaldimaya xaawo ceeb qaadan maye gabarh qiimo badan oo qayrkeed wax dheer iyo ruux qiimo laatee kuma qadiya heefo qowlkan shalay idhi qaldi maya caawo ceeb qaadan maye gabar qiimo badan oo qayrkeed wax dheer iyo ruux qiimo laatee kuma qadiya heebo qallanjadii haweenkiiyo kumataan isbaranay wuxuu qoray ilaaban qofna baajinayno asab male jacaylku yee khayrkii. Qallaanjadii haweenkiiyo kumataan isbaranay. Wuxuu qoray ilaahban qofna baajinayno, qasab male jacaylku yee. Mar haddii aad khayrkii kushuucay maantood qabishay dhegayge ugu qoonsan maaye qalbigaagu kuu rabo qosol kula caweeyo qiima badan qiima badan qiima badan kula noolow kushuucay maantood qabishay dhegayge ugu qoonsan maaye qalbigaagu kuu rabo qosol kula caweeyo qiima badan al qiima badan qiima badan kula noolo qowlkaan shalay idhi qaldi mayaxaawo ceeb qaadan maye gabar qiimo badanoo qayrkeed wax dheeriya ruux qiimo laatee kuma qadiya heefo qowlkaan shalay idhi qaldi mayaxaawo ceeb qaadan maye gabar qiimo badanoo qayrkeed wax dheeriya ruux qiimo laatee kuma qadiya heebo qowlkaan shalay idhi qabdi mayaxaawo ceeb qaadan maye gabar qiimo badanoo qayrkeed wax dheeriyo ruux qiimo laatee kuma qadiya heefoo codkaas macaane nimcaan hilaac haddaynu intaas kaga nimaadno halkaad kala socoteenna waa xubintii waa go-aankaaga oo ay idinka imanaysa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ay noo soo diyaarisay nalana socodsiinayso sahre cabdi axmed
waa hagaag een, bal ugu horrayntii soo dhowoowo brofesor jibriil maxamed waxaad bal iga warantaa ee goorahan oo kale dalka maraykanka ardayda iskuullada ayay ku laabanayaan bal waxaad iga warantaa laabashada iskuullada wakhtigan iyo muddada ay ka qaateen ee fasaxyada iskuullada duruusta ardaydu ay baranayeen een, waxa ay tahay haddaad bal sharaxaad ka siisa dhegaystayaasha
waad mahadsan tahay sahra adiga iyo bahda c o eba waa xilligii sanad dugsiyeedka uu bilaabanayay ayaa la gaaray oo sanad walba bisha agoosto ayaa sidan oo kale ee dugsiyada maraykanku ay bilowdaan arday walba sanadkii fasalkii uu sanadkii hore joogay wuu ka gudbayaa fasal- fasalka xiga ayuu u gudbayaa waa qaab ka yara duwan sida yadii soomaaliya iyo eh, wadamada dariska laha qaarkood saan ku arki jirnay oo ahayd in sanadka dhammaadkiisa markuu sanadku dhamaado ardaygu uu sanadka kale eh, fasalka isugu gudbo marka xilliga xagaaga ah ayaa iskuullada maraykan fasax laga yahay laga bilaabo bisha shanaad ilaa iyo bisha sideedaad inta udhexaysa iskuul lama aado waa la nastaa eh, qoyska iyo maaragtay qoraxdaasa laga faa'iidaystaa iyo kuleylkaas marka haddeer oo kale waxaa dib loogu noqdaa jadwalkii waxbarashada waalidiintii inay diyaariyaan ardaydii eh, qalabkii u baahnaayeen eh, iskuulladii eh, fasalada cusub ay tegayaan macalimiintooda inay isbartaan een, tacliintooda inay ka dadaalaan si ay fasalka cusub ula qabsadaan howlo fara badan baa ku furmaya waalidiinta ee ku dhaqan dalalkan ee qurbaha ah waa gartay marka maxay kaga duwan tahay fasaxyadii ardayda soomaaliya ay qaadanayeen saddexda bilood oo ardayga intuu baxo oo ma- laga yaabo in ehelkiisa kale saasoo kale asna uu booqan jiray ama gobol kale uu aadi jiray hadduu caasimadoo kale joogay ama deegaano kale maxay kaga duwan tahay tan maraykanka oo ardaydu ay saddex bilood guryaha joogaan Eh, runtii wax een, ay kaga bedelan tahay oo kala mala dalba wuxuu leeyahay eh, nidaam Eh, soomaaliya sidan oo kale mar way ahaan jirtay oo saddexda bilood ardaydu ay fasaxan yihiin si isku xigta mar waxay ahaan jirtay eh, in bil saddexdii biloodba mar la fasaxo bil Een, marka wadamadu sidaasay u kala duwan yihiin oo qaarba waxay leeyihiin qaab ay fasaxooda u maamushaan Eh, laakiin guud ahaan ardaydu xilligaas waxay ku mashquulsan yihiin eh, maaragtay barashada diinta eh, ciyaaraha iyo isboortiga eh, maaragtay qoyskaas inay la safraan ama ay eh, aadaan dalxiisyo iyo socdaallo kala duwan marka waa isku maaragtay aragti iyo isku cayn iyo isku qaab sidii soomaaliya ardayga marka xilligan oo kale la gaaro uu eh, iskuolka isagoo u hamoon qabo u iman jiray oo ardayga halkan joogana sidii oo kale uu isagoo u hamoon qabo u tegaya
waa tahay een, marka diyaarinta xagga waalidka laga rabo ama iskuulladu ay ugu diyaargaroobayaan ardada soo noqonaysana maxay tahay Een, runtii waxyaabo eh, markaad eegto eh, soomaaliya ka eh, ay ka kaga duwan tahay way jiraan Eh, waxaa ka mid ah een, dalkan aan joogno iyo dalalkan horumaray wax walba waa la sahlay Een, berigii aan iskuullada dhigan jirnay soomaaliya eh, uniformka oo kale inna lagu soo cabiro naloo soo tolo eh, ay muddo gasho waalidkii waxaa laga yaabaa inuu dan yar yahay qaarkii oo aanu xataa heli karin eh, uniformka Eh, halkan eh, uniformkii asagii oo diyaarsan haddiiba iskuulkii ardada ay gashadaan dharkaas eh, uniformka ah Eh, meelaha qaarna maba gashadaan oo uma baahna Eh, midda kale een, soomaaliyada hadda jirta oo dee iskuuladii ay lacagta yihiin ma aha inta badan iskuullada halkan eh, ilaa iyo dugsiga sare waa lacag la-aan Een, haddaadan adigu damcin inaad iskuul tayadiisu aada u sarreyso oo lacaga aada aado marka waxyaabo caynkaasi ay ku kala duwan yihiin labada meelood midda kale eh, soomaaliya iyo halkan eh, waxay kaloo ku kala duwan yihiin waalidka eh, waxyaabaha laga doonayo oo ah inta ardaygu iskuulka dhiganayo oo kale inuu waalidkuna la dhiganayo oo la og yahay oo la socdo oo een, homeworkiisii iyo shaqadii guriga iyo layligii kala shaqeynayo oo waa gartay macalimiinta la xiriirayo oo aada si ka badan sidii soomaaliya loo raaci jiray ilmaha loo daba soconayo waayahay Eh, mid ka mid a dhegeystayaasheeda ayaa khadka ku jirta waayo walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aasha aad rabtid inaad weydiisid eh, professor jibriil maxamed oo ah bare ka ah jaamacadda ohio state university barnaamijkaana marti noogu ah alo n asalaamu calaykum magacayga waa caashe cali bashiir joogtaa kismaayo n professorka waxaa weydiin lahaa Mhm.
n maxaa u dhexeeya ardayda wax ka barata n wadankan maraykanka iyo kuwan jooga wadanka soomaaliya maxaa farqiga u dhexeeya n waxaan weydiin lahaa intaasaysa professorka waa mahadsan tahay waad mahadsantaha caasha cali bashiir waata maxaa ugu jawaabi lahayd Eh, inkastoo su-aashaasi mid lamid aan hore kuu weydiiya haddana caasho haddaad u jawaabto Eh, walaal caasha waad mahadsan tahay Een, eh, waa eh, ku faraxsanahay inaan codkaaga maqlo Een, ardayda eh, soomaaliya iminka wax ka barata eh, dalka soomaaliya kama jiro eh, manhaj midaysan oo arday walba meeshuu joogay ku xiran tahay ama dugsigu ha aado qaar af carabi bay wax ku bartaan qaar af ingiriis af ingiriis bay wax ku bartaan qaar af soomaaliya bay wax ku bartaan Een, manhajkii ma midaysna eh, shahaadooyinkii markay dugsiga ka baxaan ay qaadanayeen ma midaysna waxyaabahaas waxyaaba un ay dowlada inay ka shaqeyso u baahan weeyaan halkan waxaa ka jira nidaam waxbarasho oo muddo dheer soo shaqeynayay oo dhisan oo een, aada u tayo fiican marka een, taa way ku kala duwan yihiin oo dhanka waxbarashada ee, ee, way ku kala duwan yihiin ee, qi- macnaha ee, structurekeeda iyo nidaamkeeda waxay kaloo ku kala duwan yihiin ee, macalimiinta tusaale ahaan ee, shahaadooyinka ay wataan iyo aqoonta ay leeyihiin halkan waa inuu macalinku laysan haysto wax baraya ardaygaaga halka soomaaliya dee qof wax yaqaanaaba uu ay adag tahay inuu maaragtay eh, laysan qof qaatay warkiisa baddaayay eh, in la helo Eh, marka waxyaabo fara badan bay ku kala duwan yihiin eh, laakiin guud ahaan un ujeedadu waa in ardaygaas loo diyaariyo mustaqbalka habboon sida ay hadda wax yihiin oo uu noqdo qof mujtamaciisa iyo bulshadiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa u adeega markii uu dhamaysto waxbarashadiisa waa gartay Een, ardayda waxay ka maqnaanayaan iskuulka ee dalka maraykanka muddo ku dhadhow ee saddex bilood ee soomaaliya waxaa jirta in dugsiyo qur-aan la dhigan jiray ardayda la dhihi jiray qur-aanka intaas wuxuu dhammayn doonaa hebel inta iskuulka uu xiran yahay kaba soo qaad laakiin hadda ee kuwa maraykanka joogoo kale maxay ku qaataan muddada saddexda bilood oo iskuullada ay ka maqan yihiin maxay bartaan runtii soomaalida haddaan ka hadalno gaar ahaan joogta maraykanka waa un dhaqankii oo kale oo meelaha gaar ahaan hadda columbus ohio iyo minneapolis minnesota meelaha soomaalidu ku badan tahay waxaa ka jira dugsiyo qur-aan oo xilligaas fasaxa ah la dheereeyo waktiyadooda tusaale ahaan dugsiga ay caruurtu caruuraha qaraadaan waxaa la dhigaa lix maalmood toddobaadkii oo maalinta jimcaha keliya la fasaxaa marka ardaygii markaa lafteeda wuu mashquulsan yahay oo waxbuu ku mashquulsan yahay oo waxbuu karoorsanayaa oo waxbuu baranayaa marka sidii oo kale oo soomaaliya ayay tahay waxaa dheer un intaas in maaragtay qoysaska wixii safraya ama doonaya inay kala maqan oo kale tusaale ahaan oo qaar jiro soomaaliya ama meel ku dhow dhow inay socdaalaan xiliyadaas iskuullada xiran yihiin oo ay soo maqnaadaan oo hadhow soo laabtaan marka sidaasay ku kala yara duwan yihiin waa faarax maxamuud maxamed oo jooga virginia arrinta horta iskuulka ardaydu markay ku noqonayaan waa wax weyn kole professorka ayaa iga badiyo dee kuba dhex jira waxbarashada laakiin de waxa weeye intii iskuulku fasax ahaa ama ciyaalku meelo badan ku kala maqnaayeen oo fasax ahaayeen qaarkood waxaa la yidhahda halka kan waktiga xagaaga ama samar iskuulka ay qaadanayeen runtii waa wax weyn oo qaarkood iskuulle cusub bay tegayaan waxay ku xidhan tahay kuwa hadda ka baxaya dugsiyada hoose ama dhexe ama jaamac gelaya jaamacad ama dugsi sare gelaya marka horta waa arrin aada u weyn oo runtii marka waalidiinta iyo cid walbaba oo ciyaalka markaa khusaysa u baahan shaqo aada u badan oo u diyaar garoowa ama buog loo iibinayo iyo kharashaadka badan ee la gelayo marka horta runtii waxay de aniga ila muuqata inay tahay runtii arrin aada u muhiima waktiga maad aragta xataa dadka businessyada leh maraykanka ama buwaagta ama waxyaalaha kale badan iibiya ee ciyaalka ku saabsan ama qalabka caruurta iskuolka ku dhigato aada baad u aragtaa had iyo goor iyagoo xayeysiinaya markay leeyihiin waa waktigii iskuolka lagu noqonayay oo ay runtii rabaan dee inay lacag sameeyaan waktigaas amaba ay alaabta iibinayaan lacagtooda hoos ugu dhigaano si ay u xayeysiiyaan sax wey faarax soo dhawow arrinta koowaad ood ka hadashay oo muhiimka ah waxaa weeyaan xilligan kala guurka ah oo sana dugsiyeedka cusub bilaabanayo arday badan oo fasalada lixaad macnaha dugsiga dhexe ardada aadaysa ardada aadaysa dugsiga sare oo fasalka sideedaad ka baxday ardayda dugsiga sare dhamaysay oo jaamacadda ka baxday ardadaas oo dhan waxa ay gelayaan isbedel weyn intooda badanna dugsigii ay dhiganayeen mid ka duwan bay bay tegayaan waa run waalidka waxaa qabsada umuuro aada u fara badan mararkaa sidoo kale waalidka haddii uu xilligan oo kale guuro oo sida soomaali baan nahay dad guuraa asalkooda ahaa baan nahay aada baan geedigeena uu u badan yahay haddii marka xilligan oo kale guuritaanka iyo geediga uu dhaco waxaa ku dhaca dadka soomaaliyeed qaarkood waalidiinta soomaalida qaarkood inay ka yara daahaan ama ay maaragtay ka habsaamaan xilligii ardada la diiwaangelin lahaa iyo wax lamida oo caqabada ka hor yimaadaan ardayga diiwaangelintiisii taa waa marka waa arrin muhiima halkan aan joogno ohio sanad walba ardayda ka baxda fasalka labaiyo tobnaad oo form fourka aan oran jirnay soomaaliya oo dugsiga sare ah ardaygu markuu dhamaysto waxaan u sameynaa xaflad weyn oo qalinjibina oo waalidiintii iyo jaamacadihii iyo madaxdii waxbarashada inta isugu keeno ay baranayaan isdhexgalayaan wax isla ogaanayaan waalidkii u baahan in la caawiyo oo kan ugu dhibka badanna dee waa taa jaamacad gelidda ah oo jaamacaddu way ka duwan tahay dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe waa iyadu waa qarash iyo lacag waalidkii baa wax laga rabaa financial aid iyo deeqo iyo wax in la raadiyaa loo baahan yahay marka inaan u sahlno bal waalidka inay fahmaan nidaamkaas iyo sida uu shaqeeyo ardaydii laftooda inaan u sahlno inaan isbarno dadkii maamulaya waxbarashada iyo dadkii soomaalida ahaa marka waxaan ku gubaabin lahaa meel kastood joogtaan haddaad reer virginiatiin iyo meel kale oo kastoo la joogo in sidaas oo kale bal waalidkii iyo nidaamka tacliinta la isugu xiro ardadii iyo nidaamka tacliinta la isugu xiro la dhiso ururo dhalinyaro soomaaliyeed ardayda ohio state hadda waxay leeyihiin ururka ardayda soomaaliyeed ohio oo aada u ballaaran oo hawl aada u fara badan haya oo ardada caawiya oo iyagoo ardadu iskaashadaan dhexdooda marka waa arrin aada muhiim u arrin waya waayo rofesor waad mahadsantihiin labadiinaba waxaa khadka noogu jira mid ka mida hooyooyinka ee dalkan maraykanka ilmo ku koriyey oo iskuulan ugu diray dabcan waxaan jeclaan lahaa magacaaga haddaad noogu bilaabi karto statekaad joogtid iyo haddaad nala wadaagi kartid fikrad ku salaysan ilmaha marka xiliyadan oo kale ee dugsiyada iskuullada ku noqonayaan
zahra horta magacayga faadmaa la yidhaahdaa faadma gacni hooyaan ahay caruur haysata afar ah hadda inkastay iskuullada caruurtayda jaamacadaha gaareen marka waa marka waktiga ugu dhib badan oo waalidka stress badan bay kala kulmaan waktigana iskuulka ku noqonayaan caruurtii oo systemkoodii la qabsaday breakii summer vacationkii la qabsadeen waxay waxay rabaan inay late soo jeedaan inay subixii seexdaan inay subixii soo kacaan habeenkiina late seexdaan laakiin marka systemka labada isbuuc ama afarta isbuuc oo ugu horeysa iskuulka waxa weeye wa waa dhib badan tahay waa khasal baa jira laakiin bil kadib satal bay noqonaysaa routiinka lala qabsanayaa marka insha allah khayr ba inaan ku bilowdan rajaynaa jirkiyaas aad baad umahadsan tahay faadimo waa tahay ee professor jibriil waa sidaasi haddii kaba soo qaadba een ardayda marka ay ka maqan yihiin iskuulaadka ee dalkan maraykanka inta uu xiran yahay la sameeyo waxyaabo kale oo lagu mashquuliyo oo duruus kale ay ka mid tahay iskuullo kale waxaan xasuustaa soomaaliya waxaa dhalinyarada ama ardayda ay dhigan jireen marka iskuulka uu ka xiran yahay ee weyn ee ay dhigtaan in privateyo luuqadaha laga barto ama carabiga ama englishka waxyaabaha ugu badan oo la baran jira ay mashquul ku yihiin marka halkan ka sokow in ardayda ee ciyaaro ama game ay gacanta ka ciyaaraan ma jiraan waxyaabo kaloo lagu mashquulin karo ha way jiraan halkan dalkan maraykanka waxaa ka jira barnaamijyo la yidhaahdo summer programs oo loogu talagalay carruurta intay iskuullada ka maqan yihiin inaanay ka lumin waxbarashadii oo ay sii wataan xisaabtoodii sii bartaan sayniskoodii akhriskoodii inay faraha kusii hayaan gaar ahaan annaga soomaalida ah waxaan leenahay masaajidda iyo waxay aada u leeyihiin barnaamijyo badan oo waxbarasho oo xagga diiniga u badan meelaha librariyaasha ama maktabadaha buugta laga akristo waxay leeyihiin barnaamijyo ayagana ardayda lagaga loogu diyaariyo kii aan weli iskuol aadin kii iskuol aadayna laga caawiyo inuu wixiisi faraha kusii hayo oo uu sii sii akristo oo jadwalaysan waalidiintuna gaar ahaan shaksi walba dee dadaalkuu geliyo ilmihiisay ku xiran tahay marka way jiraan barnaamijyada caynka ah waa hagaag bal waxaad iga warantaa marka ardayda dhowr iyo toban jirada markay soo gaaraan oo iskuullada hoose ee kasoo baxaan oo kuwa sare ay gelayaan oo kale ee bal waxaad iga warantaa marxaladaasi kala wareegee ardayga laga yaabo inuu dugsi hoose dhexe ka baxo oo dugsi sare uu galo sidee baa loo dareema ama culeyskeeda ay u leedahay
waa arrin culeyskeeda leh laakiin sidii ay ahaan jirtay tusaale ahaan soomaaliya markii aan dugsiyada dhexe dhiganaynay iyo markaan u gudbaynay dugsiga sare ma aha dugsiga dhexe tusaale ahaan markaan gelaynay imtixaan heer qaran ah oo ay waardiyeynayso dawladdu oo lagu soo saxayo wasaaradda waxbarashada oo aada u weyn baan geli jirnay oo shahaado dugsi dhexe lagu bixiyo halkan isbedelka caynkaas macnaha oo imtixaan ahaan iyo nidaam ahaantaas ah sidaa ma aha dugsiga sare kabixitaankiisa iyo maadooyinka macnaha imtixaanada loo baahan yahay ama a s t ha ahaado ama ohio kale o g t imtixaanka ula ahaado imtixaanadaas iyo qiimeyntooda oo dugsiga sare inta lagu jira la qaato ayaa ugu weyn oo maaragtay muhiim ah marka isbedel ahaan ardayga iskuol cusub buu tegayaa inta badan oo dugsi sare iyo dhexe iyo hoose isla wadale waa yaryahay waxaa laga yaabaa marka dugsi cusub oo meel cusub ku yaala oo dad cusub oo usan aqoonin ay joogaan oo maamul cusub leh inuu inuu gelayo marka taasaa waxay tahay ugu adag oo yara ardayga la qabsasho iyo faham u baahan midda kale ardaygii markuu dhowr iyo toban jir noqdo oo afar iyo toban sano saddex iyo toban sano shan iyo toban sano jiro qof weynna wuu noqonayaa wuu u ekaanayaa oo muuqaalkiisii iyo jooggiisii wuu dheeraanayaa laakiin weli waa yaryahay oo ma aha qof bisil weli marka taa lafteeda waxay keentaa in ardaygii uu ku fakaro amaad iskaa wax u samaysaa iyo amaad waalidkaa taladiisa gees martaa iyo taa ayadana waxay tahay arrin kale oo u baahan in ardaygii aada loo soo dhaweysto oo waalidku gacanta ku hayo oo waalidku la saaxiibo ilmaha intaas la eg si gaara si aan maaragtay aysan u duursan ilmayowga kale oo ayaga la eg oo sida khaldan u dhaqmay waa tahay sidaasi duufsigaas haddii aan kasii raaco waxaa jira ee dalka maraykanka iyo wadamada kale ee qurbaha dhammaantoodba dhalinyarada ama ardayda markay soo gaaraan iskuullada sare iyo heerarka college-ka waxa ay qaarkood ku guuldaraystaan inay iskuulladii sii wadaan way drop out garayaan ama way ka baxaan waxa la dhaho bal marka marxaladahaasi sidee baa ee, gobolka ohio ee aad joogtid iyo magaalada colombos ee soomaalidu ay ku badan tahay ay ugu badan tahay Een, runtii horta arrin caqabada oo jirta waxay tahay een, ardayda maraykan markay yimaadaan oo tusaale ahaan soomaaliya ka yimaadaan oo aanay dugsi rasmiya dhiganin ama afka ingiriiska aanay aqoonin ama waxbarashadii aysan eh, ibtidaa'iga hay soo qaadanin ardaygaas hadduu tusaale ahaan ku yimaado afar iyo toban jir ama shan iyo toban jir lama oranayo fasilka koowaad baa lagaaga bilaabayaa ba'ta ijaa baa lagaaga bilaabayaa waxaa la oranayaa een, afar iyo toban jir baa tahay fasalka een, eh, dugsiga sare lagaaga bilaabayaa ama fasalka sideedaad baa lagaaga bilaabayaa Een, hadduu lix iyo toban jir yahay form two iyo fasalka tobanaad baa looga bilaabaya laba sano kadibna inuu qalinjibiyaa laga doonayaa oo ardaydii tobanka sano wax soo dhiganaysa uu la qalinjibiyo Een, taa waxay keentaa marka arday badan oo soomaaliyeed inay ka haraan dugsiyadii oo ay samaysan kari waayaan oo ay qalinjibin kari waayaan Een, qaar kale een, waalidiinta een, yimaado dalka Een, dalkan waxbarashadeeda waxaa la doonayaa waalidku inuu waqti aada u fara badan iyo ee, tabar aada u fara badan iyo aqoon aada u fara badan geliyo in ardaygaas uu wax barto oo uu wax fahmo oo uu la qabsado dugsigiisii oo uu la socdo kobaciisa waxbarasho waalidiin badan marka waxaa ku dhacaa inay ayagii laftoodii ay waxbarashadoodii oo yarayd iyo duruufta haysato aada u fara badan oo ama dhaqaale ahaan aysan ee, nolol wanaagsan ama meel wanaagsan ku noolaan karin ama ee, dad fara badan ay kasoo tageen oo caailadoodii iyo qoyskoodii macnaha inay qaar kasoo tageen oo ay u baahan yihiin inay taageeraan oo ay shaqeeyaan in ka badan intii ay shaqeyn lahaayeen haddii ay ilmaha keliya korsanayaan marka ee, waxyaabahaas marka la isu gejiyo waxay keenaysaa waalidkii ilmihii hadduu meel xaafad oo aan wanaagsanayn la degan yahay in dadkaas aan wanaagsanayn oo agagaarkaas degan ay ilmihii saameyn ku yeeshaan oo waxbarashadii qiimaheedii oo ardaygii ee, ka dhaco marka ohio haddaan gaar ahaan uga hadlo ee, way jiraan arday ka baxda oo dugsiyada sare iyo ee, ka harta oo diida ee, qaar inay waxbarashadii kari waayeen oo ay natiijo ka keeni waayeen darteeday u haraan qaarna waxay u haraan duruuf ayaga laftooda haysato oo cunug keligiisa oo reer uusan aan waalidkii ahayn lasoo raaciyey oo waalidkii soomaaliya ama korotiyada joogaan oo halkan yimid oo toddobiyo toban jira oo laga doonaya inuu reerkaa biiro uu ka haraya dugsigii way ka haraan in badan oo kamid a awood uma Marka- helay ha waxyaaba caynkaas oo haya way ka jiraan Eh, laakiin sida meelaha qaarkood eh, sida minnesota oo kale tusaale ahaan eh, kuma badna oo hayo guruubiyadan dhalinyarada ah oo gaanka ah oo een, maaragtay is aruursado oo magacyada la baxa Een, oo hayo ilaa hadda wax soomaaliya guruubada ah ma jiraan laakiin shakhsiyaad dib inta gala ama wax dhibaato aggiisa xabsi gala way jiraan
waa tahay ugu dambeyntii maadaama macalin aad tahay jaamacadeed ee wax badanna ardayda ku dhex jira maxaad tale usoo jeedin lahayd waalidiinta oo aad ee, fikriyan waxaad ku dhaanto aqoonahan aad ku waanin lahayd
Een, runtii waxa weeye waalidiinta soomaaliyeed horta waxaa ammaan ay ku mudan yihiin Ee, way isu sheegaan haddii ee, ay wanaag kala kulmaan dugsi ka mid a dugsiyada ardadu ay dhigato haddii ay arkaan wax fursada oo ardadaas dan u ah ama wanaag u ah marka waxaan ku guwaabin lahaa inay sii wadaan ee, iskaashigoodaas iswaraysigoodaas isla socodkoodaas wada tashigoodaas arrin aada u wanaagsan oo ayaga iyo carruurtaba anfacaysa weeyaan Een, midda kale inay raadiyaan bal wixii ee, ay kusii kordhin lahaayeen ama ay sare ugu qaadi lahaayeen ardadaas soomaaliyeed waxbarashadooda iyo ee, maaragtay ee, natiijo wanaagsan inay helaan oo ay dugsiyada si wanaagsan uga baxaan waa mustaqbalka iyagii waa mustaqbalkoodii haddii uu wanaagsanaado ee, ay wanaagsanaato waxbarashada ardaydaas oo ay dugsiyada sare si wanaagsan uga baxaan waxay fursad u helayaan inay shaqaystaan waxay fursad u helayaan inay jaamacada aadaan haddii laakiin dugsiga sare ardaygu uu ka habsaamo oo ka halaabo way adkaanaysaa hadhow inuu jaamacad galo way adkaanaysaa inuu shaqo helo marka ha lala dadaalo ardayda intay u baahan yihiin ee, dadaalka oo ah intay sideed iyo tobanka sano ka yar yihiin oo ay dugsiyada sare ka hooseeyaan si aada haddii loola dadaalo hadhow natiijo wanaagsan baa laga arkaya waa tahay kasokow ardayda yaryar ama ciyaalka gacanta lagu haayo haddana waxaa jira ee, dad waaweyn oo kolejo dhigto oo maaragta laga yaaba inay ka yimaadeen soomaaliya ayagoo aanan waxba barnin ama heerkooda waxbarasho la dhahay weli way hooseysaa waxaa u baahantihiin inaad sare usoo qaadaan kolejo dhiganaya ayagoo shaqeynayo masruufyo laga rabo l- maaragtay marka dadkaas ayaga laftirkooda maxaa dhihi lahayd Een, waxaan kula talin lahaa dadka een, waa garan karaa duruuf badan inay jirto oo waxbarashadu wax sahlan ma aha weliba haddii qof weyna aad tahay mas-uuliyadna ku saaran tahay qoys iyo waxna kugu taxaluqaan noloshiina aada la tacaalayso inaad wax barato wakti inaad uhesho aad bay u adkaanaysaa laakiin waxaad ku talagashaa hal kalaas haddaad qaadato hal fasal haddaad iskasoo diiwaangeliso oo hal saac aad toddobaadkii tagto way ka wanaagsan tahay inaadan waxba isku qorin halkaas saac uu isu soo tarayaa bishii wuxuu noqonayaa soddon saacadood oo kalaas iyo wax lamida sanadkii wuxuu noqonayaa intaa iyo in kasii badan marka meel baad gaaraysaa haddii aadan ka harin waxa ugu wanaagsan oo wax lagu gaaro waa ku adkaysiga iyo joogtaynta maaragtay hawsha iyada ah marka waxbarashada haba yaraato waxa aad qaadanayso laakiin wax un isku qor wax un kororso adduunka inta la saaran yahay waa un in wax la kororsado oo wax la la barto oo wax la wax maaragtay la la siyaadsado gaar ahaan dadkaas waxaan kula sii talin lahaa xirfadaha inay maaragtay isku dayaan inay bartaan wax un ay ku shaqaysan karaan oo wax kusoo saaran karayaan xirfadaha deg dega haddii loo barto u saamixi kara inay shaqooyin deg deg heli karaan maadaama dad waaweyn ay yihiin sax weeyaan sidaas weeyaan xirfadahaas waxaa kamid ah qofkii sahli kara computerka oo kale qaybihiisa kala duwan qofkii barta softwarada iyo waxaa waxaa kamid ah farsamada gacanta oo sida in frinjeerada iyo qaboojiyayaasha iyo in la in la hagaajiyo waxaa kamid ah farsamada gaadiidka qof walba oo maraykan jooga gaariba wataa gaarigaas in la hagaajiyo ubaahan yahay kharash fara badan baa ku baxa haddii marka farsamadaas gacanta qofku barto wax badan buu wuu soo kordhin karaya dhismahoo kalea kamid ah oo in guryaha iyo dhismayaasha la dhiso marka waxyaabahaayoo dhan waxyaaba wax laga soo kororsan karo oo hadhowna wax ku taraya weeyaan hadaad barato
aad baad umahadsan tahay professor jibriil maxamed inaad noogu warantay barnaamijkan wicitaanka ee barnaamijka oo go-aankaaga ee v o eed oo caawo kala hadahayo kale la dhagaysto habeen walba oo talaado ah
waad mahadsantahay saana kaasi waxa uu ahaa professor jibriil maxamed oo baraka ah jaamacadda ohio state university khadka telefoonka ee halkaasi ayuuna noogu jiray oo noogu waramayay barnaamijkan intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaynu wax gebagabo kusoo dhowo xubinteennii waa go-aankaaga oo idaacaddan fiidnimo aad ku dhagaysanayseen haatanna waxaad ku soo dhowaataan qaybtii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirasaaq bare jaamac cabdi bare oo jooga magaalada hargeysa runtii tahriibka oo badahan maalmahan dambe ay dhegaheena ka guuxaya waa musiibo qaran oo ku habsatay qaranka soomaaliyeed meel kastay joogaanba runtiina waxaad arkaysaa malaayiin ku dhimanaya waa dad inaga baxaya oo jeenigeeniya runtiina waxa aan aada uga xumahay inay ka hadli waayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee maamulada soomaalida dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay u naxariistaan dadkaasi ka baxaya runtii waa jeni naga mid a runtiina waxaan u malaynayaa ubaxaasi in aanu dib inagu soo noqonaynin waan tiiraansanahay runtiina cabdibarahaan waxaan filayaa inay dad badan oo asxaab ah iyo hooyooyin badanba ay ku murugsan yihiin dhibaatada ku habsatay ee dhawiilasha iyo dadka ay walaalaheena
codkaasina wuxuu qayb ka ahaa xubintii maxaa maskaxdaada ka gooxaya dhegaystayaal gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo gaar ahaan barnaamijkii waa go-aankaaga ayaynu kusoo dhowaanana haatan waxaad kusoo dhowaataan dhinacii heesaha heestaas xaawakiin waxay gebagaba u tahay barnaamijkii waa go'aankaaga ee idaacadda fiidnimo sahre cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayey tan iyo intayn idaacadaha xigmo ku kulmayn waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiisa leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.